kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
kulan wacan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool ee dheergaradka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda iyo fursadaha daasoon iyo dabgalkooda waa barnaamij ku dhisan murtida tiraahda caqli rageed iyo caana idaadba waa la ururiyaa maadaama soomaalidu ku mahmaado maan rag waa mudacyo badan yahay ma jirto meel kaga habboon madasha kaswadaag oo aan iskugu keenno fikradaha kala lumay iyo aragtiyada iskasoo horjeeda ee iswaafajintooda lagu dhalin karo taliyo tusmo toddobaadkan waxaynu diradda ku saareynaa saameynta ay leedahay fikradaha ganacsi ee la iska minguuriyo dhanka farsamada waa saacid kusoo dhowaada kaswadaag
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidmilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo shaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaalba ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firiirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne xalankeenan dadegay miyaydan dareemayn
hagaag minguurinta fikradaha ganacsi waa seef laba af leh oo si weyn u roxda hanaanka suuqa dhinac waxay dishaa rabitaankii hal abuurka ee ganacsatada cusub iyadoo keenta in suuqu ka abuurmo ganacsiyo isku wada mid ah oo aan lahayn wax kala duwanaansho ah taasoo aqirka horseeda fadhiid iyo in badankoodu wada fashilmaan maadaama uu tartanku noqdo mid ku dhisan qiimo dhimis iyo macmiil boob oo keliya dhinaca kale minguurinta habaysan ee lagu daro horumarinta iyo tayeynta waxay dhalisaa tartan furan oo macaamiisha u dooronaada iyadoo yaraysa khatarta ganacsatada cusub ee raba inay maalgashadaan wadooyin horey loo tijaabiyey sidaa darteed dhibtu ma aha minguurinta lafteeda balse waa minguurinta indhala-aanta ah ee aan xalka cusub iyo wax ku kordhinta wadan barnaamijkeenna galabta waxaan ku gorfeyneynaa saameynta ay leedahay fikradaha ganacsi ee la iska minguuriyo oo ay nagala qeybgelayaan ifraax axmed maxamed oo ganacsi ay hal curisay laga minguuriyey warsame maxamed xasan oo ah falanqeeye arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale cusmaan cadceed cusmaan oo sharci yaqaan ah su-aasha ugu horeysa haddaan ku bilaabo ifraax sidee kuugu dhalatay fikradda lagaa minguuriyey waa mahadsan tahay fikradda waxay ku dhalatay wax yar oo maxay ahayd ganacsi lagu bilaabi karo oo qarashka gacanteena soo galay markii ugu horreysana aniga gabar abaayaa aan ka wada hadalna anaan waxaan dhahay maxaa business laga bilaabi karaa ama ku sameyn karnaa marka meesha ku kala tagnay waxyaalo oo ganacsiyada onlineka eh aan isku daynay inaa maxay ahayto aan sameyno laakiin habeenaa xeebta dalxiis iskaga aadnay ee fikradda aan ugu dhalatay oo wiifooga ah inaan sameeyo waxaa ka warantaa shaqadan marka sidee ku hirgelisay qaabkii iyo sidee u samaysay
shaqadan wiifooga horta bilaawgii horeet waxaa moodeyna wax fudeed oo iisiyaa moodeyna xeebta markaa arkay inay fikradda ka maqan tahay hal maraa waxaa dhahay yani meeshaan ganacsigaa ka jiro fursadaa ka jiraan xeebtaa maxaa ka maqan oo looga baahan yahay wiifoowa markaa maskaxdeena kusoo dhacday aniga abaya marka waxaa gabadha waxay ahayd galaasmentigeyga oo dugsigii hoose ilaa dhexe ilaa sare aan isla soo dhigan jirnay marka ani ayada waxaa bilaabnay inaan raadino wadiiqada loo soo maray in xeebta wax la dhigan karo eh maama u tagnay maamo markaa u tagnay waxaan dhahday degmada taga haddana ayada keligeed kuma sii ekaanin gabar kale tagdan oo badda wax ku iibsanaysaa u tagnay intee soo martay aa dhahna marka ayadan waxaan dhahday booliska mara qofba yacni wuxuu noo sheegayay annagoo arrimihii wixii ku guda jirno markii dambe nabaaya safar soo galayoo meel aaday kadib fikraddii inaa si uga niyad jaba haddana i gashay haddana waxaan is dhahay yaa keligaan waxaa ma qaban kartide yaa yacni la kaalmaysataa asigana sidoo kale wiil oo galaasmentigeyga ahay la sheergareeyey barnaamijka sidii oo markaa garab iskugu noqonay oo aan u marnay degmooyinkii wixii walaa horto qarashka kow annaga aan ku hirgelinay waxay ahayd afar boqol iyo konton marka waxaan isdhehaynay ku baroobee bal businesskan iyo fikirkan aan xeebta ka jirin ma socon doonaa adiga oo ku nasiibsanaynoon marka sidii aan xeebta ku geynay qarashkan intaa oo ku bilaabnay shaqadiinna sidee idinkugu bilaabatay markaas markii aad hirgelisay sidee shaqada u bilaabatay horta habeenka kow waa habeena iloobeynin habeenka ugu horreysay aan soo bixinay birtaas oo bandhigayna hal doolar keliya ka shaqaynay waayo waxaa naloo imaaday badda dad badanaa yani ku shaqa leh dhankaan kasoo marnay badda aan kasoo galnay maana qolyadii kaleeta waxaan dhaheen yani xaggee ka socotiin xaggee kasoo gasheen ilaa haddii kadib in yani waxaa waaye system kale aa soo martiin xarooda marka halka habeen ugu horreya hal dooraa ka shaqaynay habeenkii ugu labaad waxaan bilownay oo maalinkeedii kaleeta aa soo marnay systemkii naloo diray habeenkii ku-xigay shaqada rasmiga noo bilaabatay habeenkii ku-xigay waxay noo bilaabatay inuu yahay fikirkan fikir way u baahnaayeen bulshada annagana aada u faraxnay oo aa aragnaybo in yacni fayl wixii loo galaayo iyo bulshada aada siiba gabdhaha ay aada u rabaan iyo lamaanaha waa noocma wiifowga aad samaysay wiifo waxaa sameynay markii ugu horreysay oo deeqi karo lamaanaha marka nashqadaas camalaa u diyaarinay qof keligiisna wuu kori karaa lamaanna way kori karaan caruurtana way kori kareen bir waayo oo sida biraha yani badda aysan cunin oo sanstiilka oo nelal iyo waxaa lagu xiraa maxay aheeto ubaxyo dadka badanaa waxaa soo jiita fiyooraha si walba decorationkaaga yani u qurux badan yahay bulshada kuu jeclaanaysaa waata marka qofkii meeqa laga qaadayo marka markii saxda sida saxda u shaqeynaysa marka waxaa ku shaqeyn jirnay shantii daqiiqa hal doolar marka lacag fiican habeenkiiba ka shaqaysan jirnay
marka habeenkii oo kale shaqadiina markay fiicneed imsaa ka heli jirteen wallaahi way qurux badneed habeenadii ugu horreeyey aaday u qurux badneed adiga jimcay khamiis mankii laga reebo afartan ilaa iyo soddon iyo shan ilaa labaatan iyo shan marbasi laakiin jimcada iyo khamiista way fiicnaan jirtay konton lixdan aan qaban jirnay marka taas waxay keentay inaad shaqaale qaadato oo laba qof oo deegaanka ah oo meesha deganaa qaadato oo aad shaqaalaysiiso bal ka waran iyagana haa waxaa dhacday marka anaga shaqada saas dadkii ugu rabaan aragnay dadaan dhahayeen lambarka noo qora subaxii oo kale ma imaadeen subaxdii alaseydii camalaa rabnaa anagana waa ka fogeen degmada cabdicasiis degmo kalaa deganeen anigii abuwabo marka waxaa raadinay dhallinyaro naga caabiso oo degmadaan deganoo subaxii say ugu furaan bulshada dadkana badankood waxay naga soo raaci jireen barteena tigtooga oo wiifowga liido markii koowaad aa furnaybo halkaas dadka nooga imaan jireen dhallinyaraasna waxay nagula shaqayn jireen ilaa iyo yoomiye shan doolar camal laba dhallinyara nala shaqayn jirta waxaa sheegtay ganacsigaa inuu kuu fiicnaa maxaa keenay inuu maaragtay sii socan waayo walaa caqalado badanaa horta keeneen oo ay ka mid tahay fikradiina horta wax lamide dad samaysanayaan kuma aan fikirin dadku waa ku wada fikiri karaan dad badan waxaa arkaya tiktok markaa muuqaalka basti kareynay dad badan oo soo qorayeen fikradeyda xeebta waa la geeyey fikradeyda waa laga hormaray dhalinyaro haddaan nahnay oo soomaalin nahnay aada horta u fikireynaa laakiin qof walbo fikirkiisa intii looga hormar intii looga hormarin oo qof kale yacni intuusan sameynin oo hirgelin oo qof kale ugu hormaraa annaga waxaa laga yaabaa markaa ku fikrin inaan hore uga dhaqaaqnay laakiin annaga isma dhihin dad adiga daba imaanaayo oo fikradiina qaadanaayo qofkii sida adiga samayseen oo maraa unbaa ku fikirayna badda u imaanaya qofkii rabo dhalinyara inuu business abuurto wixii xeebta ka maqan oo kusoo kordhinaya ku fikirayna marka dhibaatada ugu badan oo waxay ka imaatay koobiga in fikradii nalooga daba yimid hal maaha laba maaha ilaa ay sideed iyo toban ay gaareen marka waxaan rabaa inaan siiyo usaad warsame suuqa xorta ee dalka ka jira ma tartan baa mise waxaa la dhihi karaa waa fawdo ganacsi marka koowaad horta waxaa muhiim ah in isla fahanno suuqa xorta maxaa la yidhaahdaa suuqa xorta waxaa la yidhaahdaa suuq furan open market baa la yidhahdaa adduunka waa suuq furan qof walbana uu la imaado productiga ama badeecada iyo adeega uu haysto uu la imaado kaas horta waxaa la yidhaahdaa suuqa furan taad macnaheedu marka waxay tahay qofka wuxuu xor u yahay inuu ku tartamo adeega iyo badeecada uu haysto inuu ku tartamo ayuu xor u yahay saasoy tahay haddana waa suuq inta badan ay maamulaan oo sharciyada iyo qawaaniinta ay u dejiso dowladda oo aan jiri karin la-aanta sharciyadaas iyo xeerarkaas aan jiri karin haddaysan jirin marka cid bannaanka ka waardiyenaysa haddaysan jirin oo shuruucdii macnihii ilaalinaysa aysan jirin oo dadkii kale dhexgelaya aysan jirin meeshaas hadhow waxaa ka dhalan doono ereyga kaleo hadda aad isticmaashay oo ah fowdadii ayaa ka dhalanaysa suuq wuxuu noqonayaa haddii sharci uusan jirin xeerar aysan jirin dowlad maamusho aysan jirin wuxuu noqonayaa suuq macnihii iska fowda ah oo qof walba waxa uu rabo uu iska sameeya ayuu noqonayaa suuqa markaa aan leenahay marka waa suuq xor ah waa suuq marka furan oo qof walba la rabo inuu macnihii si xora u tartamo maxaa la yidhaahdaa adeegkiisa uu keensado badeecadiisa uu keensado tartankana uu yahay mid furan haddana saasay tahay mar walba saan sheegay waxaa loo dejiyey qawaaniin iyo sharciyo macnihii xakameynaya oo lagu maamulayo si aysan wixii u noqonin meel uu ka dhacayo macnihii xadgudub meel uu maxaa la yidhaahdaaye ay ka jirto isku awood sheegad meel ay ka jirto maxaa la yidhaahdaaye in qof gaar ay u xirnaato ama adeeg ama badeeca gaar ay u xirnaato uusan ka jirin kaasaa horta waxaa la yidhaahdaa suuqa macnihii xorta kaasaa la yidhaahdaa ganacsiga ifraax oo kale haddaan u eegno oo iyada ay ku bilowday afar boqol iyo konton doolar oo keliya miyay adag tahay in la badbaadiyo maadaama caqabadda soo galka suuqa uu aad u hooseeyo qof walbana uu si fudud ku koobiyen karo waa mahadsan tahay keiska hadda ama tusaalaha aad soo qaadatay ifrax markaad fiiriso waxaa tiri lacag afar boqol iyo konton ah dhan hadba dhankii laga eego ayay u akhrismaysaa mar dhan haddii laga eego afar boqol iyo konton waa lacag aada u yar mar kale dhan kale haddii laga eegana waa lacag macquul ah oo hadba ganacsiga lagu bilaabo ayay haddana ku xirnaanaysaa hase hatee aniga dhankan ka eegayo waxay tahay ka eegi maayo lacagta ka eegi maayo waxaan ka eegaya waxay tahay waxa la bilaabay ama ganacsiga la raba in la bilaabo afar boqol iyo kontonkaasi lagu maalgelinayo qofka maalgelinayo qaab noocee uu raba inuu maalgeliyo inta badan markaa ganacsatada fiirisid iyo macnihii maanta sida suuqa inta badan dadku usoo galaan waxay usoo galaan qaab oo waxa loo yidhaahdo ku dhisan xamaasad iyo xiiso ku dhisan haddii ganacsiga aad gelayso ama aad adiga laftirkaada aad fikirka u aragto uu yahay mid xamaasad iyo xiise ku dhisan uu yahay waxaa laga yaabaa si yaroo fudud inaad suuqi mar kale aada oga baxda afar boqol iyo kontonkan waxaa laga yaabaa inaad si qaldan laftirkeeda aad u isticmaasho haddii qofka afar boqol iyo kontonkaasi bilaabayo haddii uu tusaalo kale uu ku bilaabo suuq uu si fiican u fahmay si fiican maxaa la yidhaha falanqayn uu u sameeyey xog badan uu ka soo aruuriyey fikir uu macnihii hayo hadday tahay oo dhab ah afar boqol iyo kontonkaasi wuu wadi karaa wuuna ku bilaabi karaa ganacsigaasi sidoo kaleeto waxa macnaha samaynayo lacagta maahane waxa macnaha samaynayo waxay tahay sida dadka aad ugu qancinayso hadba adeega aad bixinayso ama productiga ama wax la yaqaano badeecada aad bixinayso hadba dadkas aad ugu qancinayso ood ugu adeegayso oo suuqina aad oola jaan qaadayso taa waayo horta mar walba waxa macnaha samaynayo dadkana kala bedbedelayo laakiin lacagtu ma noqonayso wax dadka kala bedbedelayo farax oo dabcan dooda nagala qaybgalaysa iyadu eh, waxay samaysay wiifowga liido oo dabcan aragti iyada u gaar ahayd marka eh, aragtidaas waxay aaminsan tahay iyada in laga koobiyey haddana ma aragtay sifo aan sharci ahayn suuqa looga saaray maxay adi kula tahay
keiskaas ama tusaalahaas kale oo aad soo qaadato hadda ifrax ganacsi bay bilowday ganacsiga markay bilowdayna waa laga daba keenay Een, marka hadda ay soo bilaabeynay tusaaloo kale waxaan waxaa ka mid ah waxyaabihii aan sheegnay suuqa hadduusan jirin sharci iyo xeerar ay dowladdu maamulayso oo xakameynayso haddii uusan jirin ee, waxaa imaanayso caqabado badan baa ka dhalanayo oo dadka danyarta ah ama macnihii ee, suuqa soo gelayo waxaa ku adkaanaya inay suuqii ay soo galaan ayaa ku adkaanayso haddana saasooy tahay een, eh, waxaan ka fiirinaynaa hadda midkaas hadda ifraax oo kale aan- waxaan ka fiirinaynaa een, marna waxaa laga fiiriyaa waa waa waa wax la yidhaahdo waa tartan haddii dad kale ay ayagana isla ganacsigii oo kale ay bilaabeen oo suuqii ay soo galeen een, ifraax iyo dowladda midna xaq uma lahan inay ka joojiyaan laakiin waxaa laga fiirinaya waxay tahay dhanaya dhan- dhanka ay hadhow la raba inay sharciyada laga fiiriyo waxaa ka mid ah een, tusaaloo kale ifrax hadda qiimay u goysay oo ayada macnihi tusaaloo kale ay u goysatay inay alaabtaasi ku iibiso haddii tusaale aan soo qaadno in wiifowgaasi shan doolar ee, lagu isticmaalayay maalintii ama qofkiiba uu shan doolar ku isticmaalayay haddii barayskaasi ama qiimahaasi qiimo aad uga hooseeyo oo tusaaloo kale nus doolar iyo hal doolar wax laga mi- la mid ah haddii macnihi laga dhiga ee, laga dhigay oo dadkaasi soo galay suuqa ay ka dhigaan markaasoo kale waa meesha aan aan soo sheegnay oo ah in dowladdu macnihii ay la rabo inay macnihii sharcigii iyo iyo maxaa la yidhaahdaa nidaamka inay ku ilaaliso laga rabo taasoo kale ayaa qayb ka mid dowladdu waxay ilaaliso waxaa ka mid ah ama ay jaan goyso waxaa ka mid ah mararka qaar ee wax loo yaqaano qiimaha shaygaas saa darteed marka hadduu wax tartan yahay oo suuqa macnihii ifraax lala soo galay tartan caadihana lagula soo galay ayaduna ay wada weysay aragtidii iyo fikirkii iyo ayada hal abuurkii ay wada weysay taas dee qaladku malaan tusaalooyin waxaan soo qaadan karnaa Een, hadda waxaa aad loo isticmaalaa oo caan u ah ee, tiktok tiktok baa suuqa wuxuu kusoo galay fiidiyooya yaryar oo aad u kokooban oo laga yaabo sakano yar inay yihiin qofkiina uu kusoo koobaya aragtidiisii iyo hadba wuxuu rabay dadkii inuu u gudbiyo isla sidoo kale waxaa ka koobiyey youtube-kii facebookkii wixii o dhan waa ka koobiyeyeen fahmaysaa haddana daad macnaheeda maaha inuu tiktoki uu suuqa ka baxay asaga laftirkiisa aragtiyadiisii ayuu sii xoojiyey oo fikrado kale iyo waxyaabo kale uu kusoo dara marka waa la iskoobiyeeyaa oo kubiga wax caadi oo adduunka ka jira waaye laakiin adiga saan haddaa soo sheegna waxaa waaye adiga aragtidaada markaad bilaabaysay ma waxay ahayd wax ku dhisnaa xiisad iyo xamaasad mase fikir istiraatiiji ah oo adiga aad suuqa la soo gashay oo aad rabtay inaad ka dhabayso ayuu ahaa marka taasaa laga fiirinaya Eh, markaan haddaan siiyo sharci yaqaan cusmaan cadceed eh, ma jiraan xerar dalka ka jira oo maanta difaacaya hantida aqooneed ee dadka la mingooriyey ama la koobiyey aragtidooda waxaan salaamayaa sidoo kale asxaabta barnaamijka qaybta igala ah iyo eh, dadweynahana dhegeysanayaba Eh, intaas kadib eh, waxaa rabnaa marka hore inaan ogaano horta intaan xeerarka u gudbin wax la ilaalinayo maxay yihiin Eh, waxaa jiro wax loo yaqaano ib rights ama intellectual property rights wax loo yaqaano oo ah hantida caqliyeysan ama maskaxda ku saleysan eh, xuquuqaha qofka uu ku leeyahay iyo sida loo ilaalinayo Eh, soomaaliya markii ay imaato waxaa jiro laba sharci oo la dhaho eh, trademark eh, act oo ah wuxuu protecti gareynayaa calaamadda iyo magaca ganacsiga oo shirkadda qofkaas ay leedahay Een, ama organisationka qofkaas uu leeyahay marka uu soo diiwaan geliyo iyo waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano copyright law oo isagana inta badan quseeya eh, hantida oo maxaa la qofka qoraaleedka qoraalka qofka uu sameeyo oo quseeya Eh, shuruuc xilligii dowladii dhexe la qoray waaye u baahan maanta in la modernize gareeyo ama update laga dhigo waxyaabo badan ay ka maqan yihiin haddana inta badan sanadihii dambe marka la fiiriyo waa la ilaaliyaa soomaaliya waxyaabahaas uu ilaalinayaan ama ay tilmaameen oo tusaale ahaan hadda magac shirkad ama maxaa la dhahaa calaamad ama staan looga shirkad ee leedahay eh, oo diiwaan gashan qof kale iskama qaadan karo oo ma isticmaali karo markaan usoo laabto een, fikradaha ama waxa loo yaqaano waxyaabaha maskaxda k- qofka uu kasoo dhex maaxiyo oo uu keeno ee, ma lagu ma lagu maxaa la dhahaa qasban yahay iyaga naftirkooda in la protect gareeyo ama la ilaaliyo dee adduunyadu waa waa waa culaysyadaas way ka jiraan inta badan wadamada weliba dimucraciga ama dimuqraadiyadda ay ka jirto inta badan waxaa la dhiirigeliyaa in innovations badan ama hal abuuro badan la sameeyo qofka hal abuurka uu keensado oo uu diiwaan geliyo oo maskaxdiis macnaha i mean magaca iyo shirkadda iyo kambaniga uu ku diiwaan gashado waxaa la ilaalinayo waxaa waaye product magacaas la mid ah qofka oo inuu keeno ama loogadii qofka uu isticmaalo waxaa loo diidaya maahane isla wixii wax ka bedelan oo suuqa uu kula tartami karo inuu keeno wax problem ma ah marka qofka isagaa la rabaa inuu ilaaliyo tayada waxa uu keenayo iyo maxaa la lahaa joogteynta consentiga ganacsiga inuu sii joogteyn karo inuu isaga ka fikiro isagaa laga rabaa oo qofkii maadaama competition ama suuq furan uu yahay inuu la tartami karo laakiin waxa loo ilaalinayo keliya waxaa waaye si loo fahmo qofkan magaca kambaniga ama shirkadda uu wato iyo waxaa loo yaqaano loogada ama brand nameka oo lagu yaqaano kambanigaas in loo ilaaliyo waaye laakiin productka kii lamid ah ma la gedi karaa of course waa la gedi karaa waa la sameyn karaa adeena kugu xiranta saa suuqa ula tartamaysid tusaale yar haddaa soo qaata maanta shirkadan k f c la dhahayo waa shirkad weyn oo adduunyada dhan ku taalo waayo qofka raba marka productigeeda inuu iibiyo magaceedana qaato waxuu ku qasban yahay inuu shirkadii sheer siiyo laakiin meeqa shirkadood oo wax ay iibiyaan iyaga oo tusaalahaan jikin ay iibiyaan jikinkaas iibiya adduunyada ka jirto waa badan yihiin marka isla magaciisa qaada karin maahane macnaha productigii iyagaa loo xiraa lama dhihi karo marka haddii waa la xiraa la dhaw waxayba noqonayba nidaamkan shuuciyadda dowladaha haysta camal inaan aadno oo monoboli ay noqoto qolada wax soo dejinaysa bis loo xiro xilligii dowladii kacaanka iyo hadda jabuuti iyo dowladaha kale oo maxaa lalahaa ay ka jiraan nidaamyadaas ka jira camal ay noqonayna waata ustaad cadceed sharciga soomaaliya ma damaanad qaadaya difaac ka dhan ah tartan aan cadaalad ahayn niyo waa mahadsan tahay hadda soomaaliya competition act ama sharciga tartanka ma lahan oo caadi u qayaxan intaani arkay oo aan ka warqabo marka suuqa tartanka uun waxaa xadeeyaa ganacsatada naftirkooda xadeeya iyo inta ay kusii jiri karaan suuq taasaa jaangoysa marka sharci hadda kala difaacayo way fiicneed sharci in la helo sababtoo waxyaabo badan waxaa jira isku dhex milan oo shuruucda caalamiga ay diidayaan soomaaliyana ka dhaqan galaa jiro tusaale ahaan waxaa soomaaliya ka jiro wax loo yaqaano price fixing oo ah in la jaangooyo qiimaha adeegan lagu bixinayo iyagoo shirkadaha ay ku heshiinayaan qiimaha kastamarka ay ku siinayaan maxaa la adeegga ay bixinayaan taas waxay caqabad ku noqonaya marka kastamarkii isticmaalayay maadaama uusan tartan jirin marka in la helo sharci si guud uga hadlaya sida tartan daafuran loo wada geli karaa way fiicnaan lahayd in maxaa lahaa soomaaliya ay yeelato adduunyadana way ka jiraan oo waa la isticmaalaa miyay u baahan tahay dowladda hoose inay soo saarto xerar xadeeya masaafada isku jiri karaan laba ganacsi oo isku mid ah taas waxay la xiriirtaa dee dee waa administrative waayo waxyaaba maamul la xiriira waayo maadaama loo baahan yahay in dadkan ay wada faa'iidaystaan sidoo kalena meeshii saxmadii iyo buuqii uu ka yaraado way fiicnaan lahayd in maxaa lalahaa ay maamul ahaan ay u xadidaan oo ay dhahaan businessyada intaasoo kale isku jiraan wixii isku mida dadka bixinaya ama adeegyada bixinaya masaafaha la iskula jirsiiyo waa way fiicantaa dee waa wax maamulkooda uun aniga isdhahay maamul ahaan way fiicnaa lahayd ama way qurux badnaa lahayd aan isleeyahay waa ifraax haddaan markaan ku laabto ifraax saa sheegtay shaqadii hadda waa kaa istaagtay oo waa kaa xirantay maxaa kuu qorshaysan walaahi horta waxaa waayey sina waa u niyo jabsanahay sine alxamdulilaah wax walba waxaa waayey way iska qornaydaa dhihi karaa laakiin waxaa ku farxaa fikraddii inay maanta dhallinyaro badan ay maxay ahayd ku shaqaysanayaan in ilaa baraawo ilaa iyo maxaan ku dhahaa hargeysa ilaa iyo maxay ahayd maalin dhexda ugu dambeysay layga soo wacaayey warshiiq inay fikradeydii ay gaarta meelo badan ay dhallinyaro badan ku faa'iideen ay ku shaqaysanayaan anigana waxa ugu badan oo i saameeyey waxaa is dhihi karaa deegaan degmadii uma dhowi caqalada ugu badan waxay oo inuu yani ganacsigayga burburo ka dambeysay xitaa anigoo meeshii ka fog iyo dadkii qaab ganacsiga u ganacsanayaan inuu different aad weyn u imaaday marka shaqooyin oo aad adi hirgelisa marka laga yimaado shaqo aad raasata ma jiraan may may may weli shaqaynta meel tegay ma raadsanin laakiin shaqooyin marketin oo kale een, cilaan saarid oo kaleeto waa raadiyey waana helay waana ka shaqeeyey laakiin shaqaynta meel aan u raadsaday asoo waaye ma jirto marka shaqooyinkaas halkay ku dambeeyeen walaa cilaan saarkana waan iska daayay ilaa haddana marmar waa saaraa marmarna ma saaro laakiin marketinga xoogaa een, nafsadeyda ugula baqay waayo marketing qof kastoo soo sameeya wuu yaqaanaa markii muqdisho lagu sameynayo albaabada cidaha loo garaacayaa een, qolada markaa u shaqeynay sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay shuruud kuugu xiraan waxaa soo qaad sawir qaadid sameey qofkii marka adiga marketin u sameynayso lacag ma siinayso soo maaha sawirka way adagtaha marka inaa ka qaadid mees marka dagaal badan iyo bulshadii kala kulanay taas awgeeda iskaga joojiyay marketinka marka maxaa caqabada markaas aad la kulantay marketing mid iyo laba haddaa xasuusta wallaahi mid dhacdo qosol ee horta inay ahayd sinoo cabsi badneed Een, sawirka anigoo nagu adag tahay haddana inaan shaqeyno waa sii rabnay tiimkeena anaga tiim ahayn qofna een, warqado qofka warqada aan siinayna ee gabar rajista karaynaysa ee qoraysa magaciisa Een, anigoo kaleetana waxaan bixinayay sharaxaada isbitaal oo hortaahay isbitaalkaas sharaxayay waxyaalaha kusoo kordhay dhakhtarka imaaday xiliyada oo discoonka u shame- u sameeyaan bulshadoo kaleeto marka gabar kaleetana ayadana sawir qaadeen oo ahayd saddex qof oo ku shaqeyneyne Ee, yaraa wuxuu hor fadhiyey irid banaankiisa annagana mau malaynayna askari askarta qarsoonoon ahay sawirkiiba marka ku imaada asiga waxaan dhahay sawir ay iga qaadeen aniga iyo gabadhi kale waxaa dhana may sawirka ma qaadin oo ku adkaysan waayo sawirka anaga si xayo xatooyaa ku qaadayna maalmihii ugu horreysay way nagu adkaatinaa yacni aan dadka sawirka qaadno dadaa naga diidaayeen dadka u shaqaynaynana sawiree naga rabaan marka si qarsoodiya ku qaadi jirnay ninka waa ku indhacday ana shacabaa moodayna gurigiisa kor fadhiyo waxaa iu qos badnaa wuxuu dhahay mobeel oo dirsaday wuxuu dhahay naaga shabaab ahaayaa gaariha laysoo diro sina waa u qoslay sina waa u naxay waa anaga may istaalkaasaa ka soconaya kaarkeena waa kanaa intay ka dhacday si kastoma ilaa ilaa wuxuuna geeyey xaafaddaa saldhiga ku yeelaa nala geeyey maamulka isbitaalka marka dambe noogu yimaadeen ah, sidii maxay ahayta nooga soo bixiyeen Te sidee horta shaqadaas ku heshay shaqada waxaa ku helay gabaraan isgaranaynin oo aan caasiis la soo raacnay oo waa isfahnoon lambaraa kala qoranay caasi aan isku dhex baranay Een, guriga markaa tegnay waa isla sheekaysanay kadib adig gabadhii muddo isnaqiina wada xiriireynay Ee, marka waxay igu dhahday ma shaqaysaa maya ku yiri ma shaqeeyo gurigaa iska joogaa barnaamijkaas oo marketinka ka waran haddii nagala shaqaysid gabadhaas ay soo bandhigtay waxaana uga mahad celinaa iyadana maadaama shaqadii ugu horreysay oo aan qabtay ahayd ani shaqsi ahaanteyda in ganacsi lagaa ag furay oo kaaga la mid ah miyaa ganacsigaagii burburiyey mise qiimihii ayaa hoos loo dhigay bal ka warantaas oo qiimihiina ho- hoosa loo dhigay Een, maxay ahayd qof walto xeebtaan liida hor marka horeeto oo ka hirgelin aana joogna anaga Een, waana weyn tahay intaasoo kumanaan qof oo boqolaal qof ah waxay imaadaan xeebta dalxiis u imaadaan nin walbii califkiisa waaye laakiin bulshada inay wiifo way jecel yihiin ama siiba gabdhaha laakiin waxaa qiimo darri ku rida maanta Een, dadkii oo koobiga samaysteen ama biraha keensadeen dhaqan xumo ay suuqa keeneen oo xitaa marar badan aan isku wacay aan dhahay dhaqankan aan wax ka bedelna businesskan dadku way u baahan yihin laakiin annaga yaan nacsiinin oo waxaa ka mid ah in qofkii laga hortago oo qofkii haddana hal qof ma ka hortago loo daymaayo saddex ilaa afar ilaa shan qof oo qofkii hal mar u dudayso qofkii meesha soo rabo wuu ka niijabayaabo wuu ku hagmaraa markii dambe suuq xumina way iska dhacday arrimo badan oo iska dhaceen marka taas awgeedaa buskeenta dhaqaalaha aad ka hesho maxaa ku maareyn jirtay walaai dhaqaalaha ka helo kaliya faamiligay keliya wax kaleeto iyo nolosheyda M- maadaama reerka aad saas sheegtay aad tiir u ahayd een, dhinac ayaad ka buuxin jirtay hadda dhinaca aad ka buuxin jirtay soo hakad kuma imaan ha hakadoo ku yimaada laakiin insha allah waxaan rajeynaa dhowaan inaa haddana ilaa fikrad kale asaaso insha allah aana sii fadhiisanin haddana haddii aad soo kordhiso ka waran sidii tan oo kale haddii ay noqoto way noqonaysaabo waa hubaabo waayo marna inaad niyo jabtid haddana hadda waxaa isleeyahay fikrad kale haddaa keentid balay markaan waa laga qalayn doonaa inay iga qalayaan laakiin rajeynaa bulshada marka welwel ma ka qabtaa fikradda kale hadda aad rabto inaad hirgeliso in sidii midii hore lagaaga qaato sin waa ugu qabaaho ilan tanbo kuma fikirin anuu ku fikiraynaa la qaata maahano haddana tan waa isleeyahay laakiin hadda waxaa isleeyahay bulshada wax badana waxaan arkayo dadka wax businesska koowaad ay arkaan ama qofkii oo maxaan ku dhahaa een, dhallinyarada aheed ee meeshii u kala kacday ama uu isleeyahay wale qofkan dhaqaalo meeshan ka sameynayo adna ka samey inuusan uga soo daba dayanin oo ka leexdo qofka fikradaasaa keensaday intuu ka beriisan kara ha ka beriisayo ha laga qaleeyo meesha wixii ka bannaan oo kale oo yaallo hala keensado waayo intaas xataa haddii eh, hal mid aan ku darsa lahayo aan dhihi lahay dhallinyarada soomaalida ama qofkii rabo inuu maxay aheeto business oo sameeyo hase- hadduu fikir ku waayo ha sameeye xeebaha oo kaleeto caalamka waxaa ka jiraan businessya idea oo aada u badana ka jiraan oo xeebaheena maanta aan laga helin kuwaasuu hirgelin karaa intuu qof walaalkiis wuxuu sameeye uu ka daba sameyn lahay
waa tahay een, mid iyo laba aa ku xasuusan karto shaqadaadii hadda burburtay waxaad dhigi karto wax weynay kaa kaafisay oo aad xasuusan karto ma jirtaa
way jiraan waxa ugu weyn waxay tahayba shaqaaxa oo soo shaqaysay adiga een, wax fiicanaad mobilkaaga ku jiro seefinkaaga markaa aragtid taasaa waxay tahay wax weyn loo dhigan maanta seefinkii ma hayo oo yacni habeenkii markaa subaxii markaa shaqo baxo guriga lacagta kula soo laaban jiray hadda ma hayo taasaa meesha ka baxday marka een, ma isleedahay caqabadan adiga dad kale oo kala mida ayaa jira oo qaba way jiraan saas leeyahay dad dhalinyaro badan waxaan arkaya hadda businessyo een, cusub samaysteen ilaah ha u barakeeye ilaa iyo kuwa xitaa gadaal ka samaysta ayagaba sidoo kaleeto ilaah ha u barakeeye dhalinyaro wada shaqaysanayso waaye caqaladda waa la wada qabaa dhibaatada Ee, markaan haddaan siiyo ustaad warsame ee, tartanka noocaan ah ee koobiyeynta ama minguurinta ma dhiirigeliyaa tayada mise wuxuu dilaa hal abuurka Een, tartanka horta hadduu ku dhisan yahay koobi ama in qofkii wixiisii laga koobiya hadduu horta ku dhisan yahay ma ahan mid qurux badan maaha mid dhiirigeliye ahana maahan Ee, dadkuna wuxuu ku abuuraa cabsi iyo werwel ku abuuraa waayo ee, haddaad fikir keento oo fikirkaagii ninkaa lacag badan uu markiiba uu maalgashan karo ama uu macnihii maxaa la yidhaahday uu suuqii uu gashan karo taa horta waxay keenaysaa mar walba inay ee, ay maxaa la yidhaahdaa caqabadii culays ay kugu imaad laakiin ani waxaan aaminsana waxay tahay ee, qofka fikirka uu wato mar walba lama koobiyeyn karo waa laga yaabaa wax ku eg in la keeno waa laga yaabaa laakiin aragtidaadii iyo ha fikirkaadii iyo waxaan istaraatiijiyadii aad u dejisay marna lama koobiyeyn karo fahmaysaa saa darteed marka inta aadan ganacsiga gelin inta aadan eh, barnaamijkan aadan eh, bilaabin marka hore istaraatiijiyadahaada iyo ha fikirkaada ka fikir tusaale kale waxaa ka mid ah amazon markii laga tusaale kale hadda aan soo qaadan amazon waxay ka mid tahay een, meelaha ugu caansan ee lagu bilaabay in buugta online lagu iibiyo ayaa lagu bilaaba hadda maanta markaad raadiso meeqa meelo kale oo online ah ama janalo kale ah ayaa maanta iibiyo wax loo yaqaano buugaagta iibiyo haddana amazon isma bedelin weli waxaysan isku bedelin waxay tahay aragti iyo waxay lahayd iyo hal abuur ayada u gaar ah oo ay suuqa ku jirto haddii maanta la fiiriyana lamba stiil waxaa laga yaabaa inay lambar one tahay ayaa laga yaabaa marka ha- fikirkaada mar walba koobi wuu imaanaya laakiin inuu ku niyad jabiyo ma ahan macnihi waxayba ku tusinaysaa wixii aad ka shaqaynaysay inay tahay waxay dadkuba xiiseynayaan oo maxaa la yidhaahdaa ay u baahideedana ay jirto inay tahay ayayba ku tusinayaan marka adiga waxaa lagaa rabaa hadba inaad xeelad cusub iyo qaab cusub aad la imaado si suuqiina aad ugu sii jirto tartankiina aad ugu sii jirto Ee, ustaad warsame ee, ma nala wadaagi kartaa dhacdo arintan oo kale ku saabsan oo aad maqashay ama aad goobjoog u ahayd Een, maxamed waa maasan tahay ee, dhacdooyinka horta way badan yihiin Ee, aan kuwa dibadda markaan ka hadlo hadda waxaa- tusaale waxaan soo qaatay tiktoka kale waxaan soo qaatay tiktok asagaa keensaday barnaamijyadan yararka uga gaaban saan kuu sheegay ha haddana waxaa k- markiiba ka koobiyey youtube oo kale hadda aad baa looga helaa Ee, marka hadda soomaaliya usoo laabano waxaa jirta ayaan dhaweyto een, ee, tababar aan bixinayay oo aan siinayay gabdhaha een, gabdhaha ganacsiga ku jiro oo weliba ganacsiga yaryarka ku jiro een, tababar aan siinaya jiro marka su-aal saan oo kale ah ayaan weydiiyey marka waxyaabihii ka hadlayeen qofba waxbuu ka hadlay marka aan midda aad ka isoo jiidatay waxay ahayd gabar baa waxay ka sheekaysay een, xaafadda ay deganeyd waxyaabaha yaryarka eh loo baahdo had iyo jeer sida tusaale oo kale cusbada taraqa ee, waxyaabahaas yarka kabaha daaciska oo kale waxyaabaha yararka oo adigu mar walba guriga xaafadaha looga baabaahnaan karo mar walba oo loo baahdo waxay ahayd in laamiga la aado laamiga iyo xaafadan xoogaa yar waxaa u dhexeeyey een, een, tallaabooyin dhowr ah ayaa u dhexeeyey marka waxay tiri waxaan ka fikira marka inaan gurigayga hortiis intaa meel yar daashar intaa ka samaysto inaan alaabahaas aan keensadaan ka fikira ee, cusbadii iyo da- maxaa la yirahdaa nanicii iyo waxyaabaha yararko adugu iska taqaanaa xaafadaha mar walba looga baahnaanayo markaan keensaday oo shaqadii aan bilaabay aad bay igu kala socotay tiri si fiican igu kala socotay shaqadii hawshii maasha allah si fiicanay noqotay Ee, waxaan ku tashanin ayayba noqotaba marka la fiiriyo faa'iidada aan ka helay ganacsigaas waxaan ku tashanin ayuu noqday deedna waxay tiri markaa markuu bil iyo laba bil ii shaqa- ii samey- ii shaqaynayay xaafadii oo dhan baa iga koobiyeysay anigana waxay tiri ganacsigu waa iga xireen ayagiina waa iska xireenay tiri sababtoo anigana waxaan faa'iida ay ma jirto ayagana waxay faa'iida ma jirto waase- meeshaas la imaanayso waxyaabaha qaarna dee wax- maalin walba le taraq haddii maanta lagaa gato waxaa laga yaabaa xaafadan inay saddex beri afar beri ama toban beriba aysan u baahanin fahmaysaa laakiin markii xaafad walba la keeno wixii wuxuu iska noqonayaa bay tiri baalkii marka keisaska dhacorta aad u tiro badan yihiin Ee, laakiin keiskii hadda intii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeysay aadka xoogaa iisoo jiitay keiskaasoo kale u ahaa
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey new alfursan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkihii oo dhan ku faafay Mm.
new alfursan daltal kaninig ma tegin miya Ah, ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiranayeede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheeriya afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihi xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille cirad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaadii mugdigaahay iyo ilkahaadii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey new alfursan daltal kaninigaan tegi adro aasay saankuugu caddeeyeen hee new alfursan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daaway hayso new alfursan dantal kaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba new alfursan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto new alfursan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sana aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix harshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix harshan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lixa lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayni ka habsanay dunidu inaga u dambayni calankeenan dadegay miyaydan dareemayn
barnaamijka kaswadaag ayaa degeysanaysaan markan aan ku laabtay ifraax ee ifraaxay ganacsigaaga adiga ee ma diiwaangelisay markii koow waxaa iigu darneed na la weydiinayay wax xeebta ka oo yacni ka jira business ka jira maa weydiinana lagu dhahay su-aasha anigaa la weydiiyey macaadala dadkan kale marka waxaa ii caddaatayna su-aasha lasoo weydiininbo haddaa business oo xeebta ka jira aad wadid la laabaa laygu dhahe xafiiska ugu koowaada maalinkaa tegey ma wadiyaa ku dhahay businessan xeebta ka jira waa soo fiiri kartiinaa ku dhahay businesskaasaa wadaa marka waxaa dhihi lahay adikaa maamulka meesha haysiin degmo walbo kolley xeebaha hadda waxaa een horumar sameynooyaan oo bulshada inuu dalxiis tagaan oo ganacsiyo laga sameeyaa ama wadooyinka oo kaleeto ganacsiyada dhallinyarada ay shaqada ka sameysanayaan degmay maraan meel laga xukumay maraan degmadaas dadka ha u kala sameeyaan inay diiwaangeliyaan qofka markuu degmada imaado ha weydiiyaan su-aasha businesskan ha weydiiya tii lay weydiiyo kaleeto yeensa dhicin laakiin aniga intii lay weydiiyaa laga socday haddana layga daba keenay inay weydiiyaan kadibna qofka kale oo imaana ay dhahaan walaalow fikraddan qof kalaa wato adigoo raalli mid kale tala imaa maskaxda dib ula soo sheekayso waa gartay hadda maxaa kaaga qorshaysan waxaa leedahay bar tiktok dadku ugu yaqaanaan ma inaad dadkii la tartanta aa fiican maadaama dadka ay ku yaqaanaan oo eh, whatsappka een, whatsappka iyo kaala soo xiriirayaan oo iyagana aad la tartanto maadaama shaqadii aa kaga horeysay mise gebi ahaanba waxaa go-aansatay inaa isaga baxdo aniga gebi ahaanba wax baxa waxaan go-aansaday inaan iskaga baxo Een, dhowr xeeboodaa isku tegay inaan geeyo xoogaa way igu cuslaatay Een, dhanka yacni qof dumar aha ahay Xeel- xeebahana waxaa loo dalxiis tagaa badanaa habeenadii aa loo dalxiis tagaa waxay noqonaysaa inaad yacni leydka aad soo baxdid xaafad degmadaan deganahayna way ka fog tahay Een, xeeb waxaa een, degmada waxaa deganahay gubta marka caqalada ugu badan waa xilliga dambe aa soconayo ee sharci yaqaan cismaan cadi ceed markaan haddii aan kusoo laabto ee haddii ifraax ay magaca iyo fikradda ka diiwaan gelisay dowladda hoose ma u dacwoon kartaa maxkamad si ay u joojiso kuwa ee ag dhigtay oo haddana minguuriyey ganacsigeeda runtii dacwaddaas waxay furmee markii brand namekeeda la isticmaalo ama maxaa la- looga aday degsatay ama la isticmaalo een, maxaa la magacii iyada ay samaysatay haddii la isticmaalayo markaas oo kale way u furan tahay waxay u dacwooneysana waxaa waaye productiga iyo brand namekan magacan leh ayaa maxaa la lahaa een, eh, magaceygaa la qaatay si oo aan ani la isoo ogeysiinin ama loogadeedii dadkan si qaldan u isticmaala waa inay ii diiwaan gashan taha la iiga qaado laakiin adeega aan bixinaya adeeg lamidaa la keenay oo suuqa igula jiro eh, waa ka dacwoona anaa fikraddaas hor keensaday isla adeegiinu qofkaan bixinoyaay yaa iga qabto maxaa la lahaa suurtagal ma noqonayso oo wax sharciga u ogolaanayo
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oo wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home science dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu uu ku dhegan yahay warshadii hore ee cocacola dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
darsiyo xigaalooreeda haddaynan isdaynayn miyuu reer ku
qeybihii dambe ee barnaamijka kaswadaag oo aad kala socotaan idaacadda himilo ayaan isla soo gaarnay balse markaan waxaan rabaa inaan siiyo usaad warsame oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga falanqeeya ee usaad ee, maxaa la gudboon dadka la minguuriyo aragtiyadooda ganacsi maxamedow waa mahadsan tahay anu mar walba waxaan taaganahay waxyaabaha wax looga gaashaaman kara waxay tahay ee, suuqa soomaaliya marka la fiiriyo waa meel horta aad la isku awood sheegto waa meel aanan aysan kala saarnayn dadka eh, dhaqaalaha haysto iyo dadka eh, garab rarartada ama ganacsiga yararka ku jira waa meel ay kala saarnayn ninka dhaqaalaha fiican haysto hadduu ka dhex arko fursadda meel yar oo ah, maxaa la yidhaahdaa ganacsi yar oo hoose hadduu ka dhex arko waxaa laga yaabaa silif sirkiisu inuu soo gala ayaa dhici karto wax horta common oo iska dhaca waayo Eh, saa darteed marka aan waxyaabaha aan aaminsana waxaa ka mid a oo mar walba aad isku ilaalin karto waxaa ka mid a horta marka koowaad oo aad ganacsigan bilaabayso ganacsigaada yuusan noqonin mid macnihii iska bilowda yuusan noqonin mid aad waqti gelisay juhdi gelisay si fiican aad uga fikirtay duruufaha kala duwan oo imaan karana aad aad u- u saadaalisay u qaadaa dhigtay horta inuu noqdo aad baan marka hore ugu tarin lahaa taas marka waxay kaa badbaadinaysaa caqabadaha suuqa ku imaanaya mar walba oo joogtada ah oo ay tan ka mid tahay in aad macnihii aad usii diyaargarowdo ayay ku- ayay u noqonaysaa waxaa kalood ku ilaalin kartaa in mar walba system iyo nidaam inaad adiga laftirkaada aad leedahay waxaad kaloo ku ilaalin kartaa inaad suuqa ka warqabto oo aysan wax walba aysan kugu noqonin wax saaka kugu dhacay inaysan kugu noqonin Een, tusaale hadda waxaa ka mid a eh, ayaan dhaweyto waxaa jirto gabar baa waxay furatay meel oo gu- dharka ambaatiyada lagu gato ayay furatay deedna meel yaroo de waxay iska ahayd qasna- eh, sandaqad yar bay iska ahayd Een, markii ay deymihii iyo wixii inta kusoo qadqaaday meeshii ay camartay habeenkii ay ka hoyatay tuug baa usoo dhacay wixii oo dhan buu alaabtii oo dhan buu wada qaatay subaxi marka markay soo kacday oo dukaanka imaadday waxay imaaday meeshii oo cidlaha imaatay deynna waa lagu leeyahay fahmaysaa uma diyaarsanayn marka wax macnihii balambiya marka tusaaloo kale qorshe labaad macnihi uma diyaarsanayn waxaa kaloo arkaysa tusaalooyinka kale oo maxamed mar walba aad arkaysa waxaa ka mid ah eh, suuqa bakaara aad buu u gubtaa mar walba dhowrkii sano mar baad arkaysa inuu gubto weliba si xun u basbeelo waxaa arkaysaa marka dad badan oo ganacsi fiican ku lahaa oo suuqii bakaarihii markii gana- uu dabkaas dhaco eh, ama deymihii lagu lahaa u- loo ta- loo loo haysto ama suuqii ka baxay ama ceyrtoobay ayaa arkaysaa macnaha waxyaabaha keena waxaa ka mid a inaanan marka hore suuqa aysan u diyaarsanin qaab ah eh, qorshooyin kala duwan oo tusaale waxaa laga yaaba inaad aragto in lagu dhaho eh, waxaa arkaysaa in lagu dhaho eh, tusaale oo kale dukaanka waxaa ku dhex gubtay lacag intaas dhan dukaanka maxaa lacag dhig- dhex dhigaya horta waa waxyaabaha aadan ka ka tashani ka mid tahay waxaa laga yaabaa inuu dhar gado ama alaab uu gado wixii oo dhan waxay dhex yaalaan dukaanka u dhex yaalaan dukaanka inta markaasi looga baahan yahay intaan ahayn waxaa la rabaa in laga fogeeyo oo la geeyo meel meeshaasi ka baxsan Ah, ukumaada hal meel ha dhigin oo kaleeto fahmaysaa marka taas waxay keenaysaa marka eh, caqabadahan hadda aan sheegayno oo mar walba dhacayo inaad ka hortagto tusaaloo kale eh, ganacsiga ma bishaan wuu kuu fiicnay ama bilahaan wuu fiicnaa dhaqaala fiican baad ka samaysa dhaqaalahaas aad ka samaysa mar walba waa inaadan aysan noqonin dhaqaala aad u isticmaasho reerkii iyo faamiliga dhaqaalaha kuu soo baxaya oo mar walba faa'iidada ah waa inaad marmarka qaar aad maxaa la yidhaahdaa aad ka hesho aad qayb meel ka dhigato si xilliyada suuqa macnay markay xumaadaan oo kaleeto aad iskugu badbaadiso marka haddaadan marka aadan qaabab kala duwan iyo istiraatiijiyadooyin kala duwan haddaadan la imaanin waa fududahay caqabada maanta imaado inaad isla markiiba ka badbaado way adkaanaysaa maanaha ee ifrax maxaad kusoo gabagabayn lahayd waxaa kusoo gabagabeyn lahay een, dhallinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahay een, aadaa uga faraxsana dhallinyaro badan oo arkay oo bisnisya furteen sida wadooyinka ganacsiyo yaryar ka furteen waxaad leeyahay horu socda waxawaaye dhallinyaro waxaa waaye wadankoodii aamineen sida intaa in ka badanna inay gaaraan aan rajeynayaa dadka fikrad ku fikirayaan looga hormarayne waxaa leeyahay fikrad kaleeto sameey haddii maskaxdaadu ay shaqayn waysanay waxaa isku daydaa research inuu sameeyo uu baaro ganacsiyada wuxuu sameyn rabo kaleeto maskaxdiisa ku jiro hadduu ka waayo inuu wax kaleeto haddana sii raadiyo marka waxaan kula talinaa dhalinyarada insha allah inay fadhiga kacaan ee iska shaqaystaan intay wax qabsan karaan wax qabsadaan ee sharci yaqaan cismaan cadceed xalka maxaad u aragtaa walaahi ani waxay ila tahay xalka ugu fiican inay tahay eh, in la helo horta sharciga tartanka ama competition actiga in la helo oo dalka laga dhaqangeliyo oo lasoo saaro waxaa kaloo muhiima dee qofka markuu business ama ganacsi galayo waa inuu ka fikiraa eh, suuq tartan adag uu kala kulmi doonaa iyo sidee ani waxaan u joogteyn karaa consistency see u heli karaa see u dhaqaajin karaa inuu ka fikiro waay marka taas inaan xooga saarno waay hadduu ilaahay yidhaah guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maydkaa duulaydkiyo waran daaradeeni hagaa ku filisada maydkaa duulaydkiyo waran daaradeeni hagaawa ku filisada darisiyo xigaalo weedha haddaynan isdaynayn miyuureer